dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan sikastoo maqalka idin soo gaariya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulsa wareysada oo xilli walba hadaan kale aad maqashaan marka laga rabo habeendaba jimcaha
musharax musharax musharax waxaan ahay musharax maxaad u sharaxan tahay xilka weyn ee bannaanaaday wagar war miyaa lagu wadaa mise adaas wada anigaa iswada ee mudanayaal codkiinna isiiya warkal booskaas ma buuxin karo war anika mudug mudanayaal mas-uuliyaddina qaado koro hadda ma lagu wadaa mise adigaas wada haa weliba waweynka waweynka nin culus war heedhahdima ku dhan yihiin war is wada ogna ballan gaar ena qaba maxaan idiin sheegay warkaas waa dhan yahay soo dhiib soo dhawow guddoomiye soo dhiib soo dhiib
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taariikhda ay ku aasaysan tahay koob iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijka aan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedow ayaa maanta shaaciyey go-aanka uu ka qaadanayo haddii dowladda federaalk soomaaliya ay joojin weydo dhibaatada ay ku haysa maamulka jubbaland qodbad uu jeeshay nuxurkeeda ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku dhagaysto doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kula kulmay odayaasha diidanaa in ciidamo laga qaado magaalada beledweyne ee gobolka hiiran waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan xog la xiriirtay barnaamijkan caawida kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysto doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay sheegtay inay isku soo dhibeen saraakiil sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab haddaba meele ay isku soo dhibeen iyo saraakiisha isoo dhib intay leeyihiin ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta wafdi ka socda bangiga adduunka kula kulmay magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxyaabaha ay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha kenya uhuru kenyaata wuxuu markale shuruuc adag uu ku xiray in ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ay ka baxeen soomaaliya haddaba shuruuddaas waxay tahay ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaaba kale caawa barnaamijkan ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay war ka soo saartay odayaasha ay soo bandhigeen dagaalamayaasha al-shabaab hadal ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaad caawa barnaamijkan qayb ka ah waxyaabaha kale caawa dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday rag qarax ka fuliyey magaalada caasimada ah ee muqdisho faahfaahin la xiriirta ayaad caawa barnaamijkan ku dhagayso doontiin ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxay sheegeen in magaalada caasimada ah muqdisho ay kusoo qabateen koox ka ganacsi jirta caruurta haddaba howlgalkaasi meesha ka dhacay iyo dadka lasoo qabta intay leeyihiin ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal sidoo kale barnaamijkan ku dhagayso doontiin xubinta aadka xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku dhagayso doontiin heesta
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
damanbolkiyo damaxuuniya iska daayo iska daayo dadka lamino dadka
tibintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasan axmed maxamed saaxiibkay cumar axmed barham saxiifayo barnaamijka igu farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
kulanaasan ayaan dhalina saaxiibyal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedowba ayaa shirkii ujaraa'id ugu horreeyey wuxuu maanta ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose tan iyo dib doorashadiisii lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland ayaa shirkaas jaraa'id wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay doorashada kismaayo khilaafka dowladda federaalka xargii wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo ciidamada booliiska soomaaliyeed ay ku xireen garoonka diyaaradaha cadacaaday magaalada caasimadda muqdisho koob iyo soddonkii bisha agoste iyo arrimo kale madaxweynaha wuxuu marka hore ka hadlay xaaladda dalku marayo wuxuuna sheegay in magaalada caasimadda ee muqdisho ay noqotay meesha ugu badan ee qaraxyada ay ka dhaceen islamarkaasna madaxtooyada soomaaliya duurkee la duqeeyo wuxuu tilmaamay inaysan dowladda federaalk soomaaliya ka shaqayn karin magaalada caasimada ee muqdisho halkii marka hore si nabad ah laska kaashan jiray nabadda gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho mar uu ka hadlayay xaaladda jubbaland iyo qaabka loo soo dhisay ku dheeraaday madaxweynaha jubbaland wuxuuna sheegay in jubbaland dhig loo soo daadiyay haddana ay ku noolaan karaan jirar iyo jilic siduu hadalka u dhigay
shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland kabacdi inaan ka idhaahdo hadal xaaladda guud ee waddanku uu marayo gaar ahaan jubbaland guud ahaan soomaaliyoona soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka wakhtigii burburkiiyo dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii soomaaliya dagaalkii sukeeye ee soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii sagaashankii ilaa sagaashaniyo kowdii wuxuu soo socday muddo dheer waxaa bilowday oon intaa istaagin dad soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba soomaaliya xaaladday ku jirta in dib heshiisiin laga galo la isu keeno soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa in la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyey jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo soomaali oo la war soomaaliyay roolintii loo dhigay xaggeen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in la soo aduudo bal soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay dowladdii t f g ee xilligaa lasoo magacaabay shacabka soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meeshay u soo baxeen iyo say u soo dhoweynayeen macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku uu ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyey shirar badan oo ka dambeeyo kii imbagaati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii t n g-da markaa kabacdi waxaa la yimid in la dhiso kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee soomaaliya oo shirkeeda uu ka dhacay doorashadeeda muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah waxaa ka horreeyey kii jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii t f g xilligaa t n g ee jirtay xilligaas dowladdaas la dhisay kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii soomaaliya nidaamkii federaalismka ahaa oo markaa ay keentay in isteydyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasna ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amnigu xataa markii ay dhacaysay doorashadii ee federaalka laysu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas-uulka ah ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato daraafgareeyo inuu ilaa iyo muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa uu dhulka maraya uu soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dowladdaas waxaan odhan karaa wuxuu wakhtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa dowladnimadii aan kumeelgaad ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeedsato ay noqoto doorashada doorashadii ku xigtee kii inay ka dhacdo muqdisho si nabada iyadoo ay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaaya waddanku xaggee buu aaday xaggee buu u socdaa muxuu gaadhay muxuu noqday su-aal waxaa wey meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayey dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugayn jiray muqdisho iyo jawhar gaadhiga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaato muqdisho dhexdeeda inuu wax ka qabto ay noqoto in madaxtooyadii duqayntu ay ku socoto ay noqoto qaraxyadii ugu badnayd inay muqdisho ka dhacaan ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo kala dambayntii in caasimadda laftirkeeda dhibaatada ay halkaas ka gaadho waxay noqotay inuu burburo haykalkii dhismo ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo sistamkii federaalka ee dowladdii kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo wadankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo somalilan iyo ilaa inta kale oo mid walba sidanaan rabnaa sidan ma tahay hadday noqon weydo maxaa anaga danno ah inay noqoto wadanka in kulli dib loogu celiyo waxaan odhan karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tiirsanayeen iyo ammaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid jubbaland iyo dhismaheedii jubbaland waa deegaan soomaaliya ka tirsan oo ka kooban saddex gobol oo ah gobollada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka gado markaan ka soo qaadna deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha soomaalida qof waliba uu ka fakarayey ee uu isweydiinayey dagaalka sokeeyana inuu ugu dambayn doono dhibaatada soomaaliyana inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamacu uu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska hor keeno iyo juqraafikali nooca uu deegaanku u dhisan yahay us- u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badanoo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabadda markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu uu adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskale mahadda subxaana wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaa loo tababaray way isku soo tashadeen dagaallay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reebo jubbada dhexe gobolka gede iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaayo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socda siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee lasoo galay waxa ay ka shaqeeyeen ee ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo sistem dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo soomaaliya uu xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo oo kusoo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabarjabinno in la dhiso dhismo jubbaland oo ay dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhexjirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo allalehe soomaaliya dowladnimadeedu way si aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaadoo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sidaa inay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynay calan madow oo ka suran markaasaa intaanu bedelayba waxaanu ku bedelay calankii buluugga ahaa ee santa geesi lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqariso maalin tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka sudnayn muuna jirin calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa waxaa la dhisay dhismahaas jubbaland oo noocaas aan idiin sheegaya loo soo maray waxaa jiray shirkaa ugu horreeyey markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray taasaa waxay keentay markaa inay jirtay inkastoo markii dambe dib looga noqday in abaabul badan oo qaabdhismeedka looga hadlaya uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay laakiin ay noqotay gogashii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro sistamka maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo ma- maqaamka uu ka leeyahay jubbaland oo ay noqotay dibheshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhayo oo qof waliba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah waxa ayaan darro noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee laba kun iyo toddobiyo toban inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jira iyo wixii la soo maray waxaa nasiib darro ahayd aragtida kismaayo markaan soo gelaynay waxaan wadanay meyd iyo dhaawac nin markaa starbox fadhiyoo kafee cabbayey oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiraay inuu maanta yidhaha waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan daro aad bay arrin uun xuxuu tahay waxay soo celisay dowladnimadii burburkii dowladnimadii soomaaliya la dagaalankii federal systemka ahayd iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyoo sii xoogaysta waxa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii lasoo dhisay waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha waxay gaadhay istaadiya muqdisho in maanta ha la dhisay intii layidhao ciidamadii laga saaray ciddii dhisi lahayd la yidhi lacagtaad ku qaadateen waa intana joojiya oo shabaab maanta ay koontaroolaan ay joojinayaano in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn intaasoo dhan markay noqotay waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur iyo federal systemka iyo statekaasi muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo laba kun iyo labaatan see noqonaynaa iyo see ku soo noqonaa inay noqoto raadka meeshay ka bilaabeen muxuu yahay dagaalka jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee jubbaland inuuna dagaal ka dhexayn jubbalandna inayna jirin colaaday u qabtay dowladda federaalka bal aan doonayna dowladnimada soomaaliya iyo raadkay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiye uu socdo waxaan marar badan ku celelinay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman karaa inay tahay dhiso. Waana jirin qof qof ka xoog badan iyo anaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin haddii sharciga lagu kala dambayn waayana qofna qof addoonna uma aha mana gumaysta kamana xoog badna dastuurka ha lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aanu isweydiinaynay waxaa burburay weji walba wax loogu samaynayay khilaafkaasi waxaanu ku doodnay war shay kasta oon isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono lan waxa waa inuu jira marjac loo celinayo waxaa laga hadlay doorashada laba kun iyo labaatan iyo wejiga ay yeelanayso waxaan marar badan ku celinay laba kun iyo labaiyo toban dowladdii ahayd markii laba kun iyo lix iyo toban doorashadii la diyaarinayay waxaa lagu gaadhay heshiis siyaasadeed siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo shaaricu istaraatiijiye ma qeexo heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay aan ka heshiino qodobada dastuuriga ah ee u baahan in laga heshiiyo oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka oo ay ka mid tahay doorashada laba kun iyo labaatan oo ay ka mid tahay resource sharing iyo khayraadka sida loo qaybsanayo oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo laba kun iyo labaatan ninkii ilaahay calafka u daray baa ku soo noqonaya aan dariiqa dastuurka u maro waxaanu ku wada hadalnay midaas ahayd taasaa keentay in isteydyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yidhaha mid walba haye maanta koonfur galbeed halkaasaa galmudug wataas oo ay ku wadaan inay toban beri shan iyo toban beri galmudug isugu soo celinayaanee dowlad ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan jubbaland baanu ka wada hadalnay waxaa la yidhi war doorashaan qabanaynaa dastuurka ha la raaco xuquuqda sharciguna siinaya aan maro broseskii oo dhan baan qaadanay intii dad la soo xareeya waxaa lagu yidhi qof walowbana ha tegi sidanaa la yeelaya ama waan soo qabanayna ama lacag baan siinaynaa waa la tegaya oo maxaa keenaya sanduuq baa jira sanduuq ha lagu kala baxo sanduuqa dan nooma aha kitaaba la warkay moog baa nin laga sheegay waxaa la yidhi kitaabka ilaaha kan qorayo kitaaba la warkay moog bulsho nin aayadii baa dhimatay waxay keentay inay qaadan waayaan inay ku qancaan waxa la qarsanaya wixii dadka ka dhexeeya marka lagu qanci waayo waxa la qarsanaya waa maxay waa su-aal meesha taalo waxaan idhahan dastuurka ku kala baxan oo dhismaha xuquuqda jubbaland ay siinaysa hala mido broses dheer baa la soo qaatay guddi baa la magacaabay in alaaliya intii ay qaadan karaysa baa la qaatay dad baa lala soo hadlo waa la celiyey waa la joojiyey wakhti baa loogu daray kanaa la yeelay kanaa la yeelay iyagu intaa waxay u sheegeen may aha tegina waa la soo qaban waa la soo xidhaya waa la burburinaya waa la joojinaya sidanaa la yeelaya ma ayna suurtogelin wixii ilaahay qadaray baana dhacaya mana ahayn macno ayagu keenayeen oo ay wax ku diidi karaane khayaali iyo riyo la ysu sheegay bay ahayd waxay luminayaan matalaaddii dowladnimo iyo wixii soomaaliya ay ka sugaysay sidaasay ku dhacday in doorashadii jubbalandna ay ku dhacdo khilaafkay sii wadeenna weli ay sidii u sii xoojinayaan doorashada kadib xilliga doorashada waxay dowladdu aada isku dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada tallaabooyin ka qaado waxay isku dayday askari kastoo shabaab la dagaalamaya furin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tiraahda kaalay qoriga intaad soo qaado dagaalan oo dhibaato iyo mushkilad geyso waxay isku dayeen saddex boqol oo musharax nin walba in la yidhaha waxaa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxaasoo dhani kulligeed waa wax dowladnimada soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay dib- wasiiradii wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su-aal waa wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiraba intii loo yeedhay oo layidhi kulan baan rabnaa inaan kula qaadanno oo meelo kale looga yeedhay markuu soo degay baa la xidhay maxaa lagu xidhaya waxaa jirtay maxkamad warqabay mar hore qortay oo la yidhi dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen ba isku jira oo layidhi dad baa la dilay waa laga soo tegey afartii bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninkaa in lagu waayey dembiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayey ha lagu waayo wasiirkii isagoo shaqadiisuu tocdu magaaladii maray waa la qabto waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yidhi dee waran nin xidhan baan wax igala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeedhay dad qaraabadiisa ah intii lala hadlay baa layihi kaalaha imaadaan ka wada xaajoonna maxaan ka xaajoonnaa waxaa layidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in ju- doorasho lagu qabto gobolladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaasaa waxaan samaynaynaa heshiiskaan nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiska anagu idinlama geli kari dowlad jubbaland la yidhahda way jirtay qabiilla meesha kuma shirinaysaane soomaali baa maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnana ma aha iyagii isagii soo daaya jubbalandna kala hadla waxaad kala hadlaysaan waa wasiir xasaanad leh oo layidhi dembi waa lagugu waayey oo iyagu cadde maaha waa la cafiyey waa lagugu waayey ay warqadaa qoreen baa intaa lala maraya intii loo yeedhay niman aqoon-yahan oo jufadiisa oo loo yeedhayba intaa lagula hadlay waa ceeb waa waxaan saliya raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxaa laga fakeraya waxa laga hadlaya
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoob ayaa kaasaha oo hadalkaasi u jeedinaya dowladda federaalka soomaaliya kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulashada wareysyada ay dhegaysanaysaan raadiyaha haddana waad nala socotaan maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqaa go-aan dacwad caqabad loo haystay xubno lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ayaa sheegtay in eedeysana xasan cali macalin barre oo al-shabaab u qaabilsan dhagista gawaarada qaraxyada sida goobaha shacabka ay ku badan yihiin waxaana sheegtay maxkamaddu in labaatankii bishii koobtanaad ee sanadkii lasoo laafay ee ee suuqa xawagudih ee degmada wadajir dhagagaare nuuciisu yahay fildarkaasoo qaraxa uu sameeyey ay ku geeriyodeen ruux ayna ku dhaawacmeen toddoba kale sida cali aadan bur oo loo yaqaana stiinbo oo isna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab una qaabilsanaa soogelinta magaalada muqdisho gobolada sida qaraxyada iyo farsamooyin kale halka muxudiin axmed macalin kalif oo loo yaqaana c j isagana lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo inuu hay-adda baarista u sheegay magac been abuura maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu dambeyn maanta oo khamiis ah taarikhdan ay ku aasaysan tahay bisha sagaalada ee sebteembar xasan cali macalin barre oo loo yaqaana xasan boy ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo sayid cali xasan nuur oo loo yaqaana stiin boy ku xukuntay xabsi da'an sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali nuur shuute bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow xasan cali macalin barre xasan boy kow iyo labaatan jir ah inaa faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose deggan wada jir labo sayid cali aadan nuur stiin boy afari labaatan jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose deggan wada jir saddex muxudiin maxamed axmed khaliif c j sagaal iyo toban jir ah inaa maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose deggan wadajir kuwaas oo xafiiska xaydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedaysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd kii bishii kow-iyo-tobanaad dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir gaari nowciisu ahaa fil dhar caddaan ah gaadhigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen laba-iyo-toban ruux kuna dhaawacmeen toddoba ruux oo kale eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaadhiga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir eedaysanaha labaad sayid cali aadan nuur stiinboy waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsamayntooda sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyey kubiirista kooxda al-shabaab qaybteeda qaraxyada soo gelisa magaalada muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaadhigii ku qarxay suuqa kaawagoday kii bishii kow-iyo-tobanaad eedaysanaha saddexaad muxudiin maxamed axmed khaliif c j waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo inuu hay-adaha baarista u sheegay magac been ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane xasan cali macalin barre xasan boy uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in abtigiis sayid cali aadan nuur uu ku tashkiiliyey inuu la shaqeeyo kooxda al-shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeellaha sheekh ibraahim uu geeyey degmada wadajir gaar ahaan suuqa kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la waraysanayana uu qarxay gaarigii uu waday markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane sayid cali aadan nuur uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in eedaysane xasan cali macalin barre oo uu abti u yahay uu ka xalliyey shil uu ku galay xaafadda kaawagoday isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fil dhar caddaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa kaawagoday markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weyddiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane xasan cali macalin barre oo waday gaari noociisu yahay fil dhar caddaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay waraysanayeenna uu qarxay gaadhiga gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayey inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintida kale ah koow caddaymihii iyo qiraalladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa kaawagoday degmada wadajir kii bishii kow-iyo-tobanaad saddex sawirrada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa afar furaha gaarigii firdharta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane xasan cali macalin barre markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow xasan cali macalin barre xasan boy labo sayid cali aadan nuur stiin boy ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile shabaab xasan cali macalin barre xasan booy dil toogasho ah labo dembiile shabaab sayid cali aadan nuur stiimboy xabsi daa'in sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in muxudiin maxamed axmed khaliif si jey xabsiga laga sii daayo ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi towfiiq gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaas ahaa kulan wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka xulashada urasada ay dhageysanaysaan raadi iyo hadadana waad nala socotaan magaalada caasimada ee muqdisho ee markaan dib u laaminayaa uu sidooleha wasaaradda howlaha guud ee guriyinta dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaari oo loo yaqaana qoor ayaa maantay munaasabad ka dhacday magaalada caasimada ee muqdisho waxa uu ku shaaciyey inuu yahay masharax u taagan xilka madaxtoonaha ee maamulka galmudug oo dhowaan doorashada ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb ee galmudug axmed cabdikaariye oo loo yaqaan qoor waxauu sheegay in haddii loo doorto xilka madaxtinib ee galmudug uu wax badan uu ka qaban doono arrimaha baagida ayay ka jira galmudug iyo sidoo kale dib u dhiska deegaanada galmudug wax badan oo idin in badan oo idin ka mida waxay isweydiin karaan maxaa axmed ku dhaliyey inuu wakhtigan go'aansado inuu isku taago ama ka mid noqdo murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo laga yaabo in dad badan inay u arkaan maamul deegaanno duruufo adag ay ka jiraan oo qofkii maantay loo doorto horgaaminta mas-uuliyaddaas culus sida aad og tihiin waxay siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug ayna xaalad aniga waxaan ahay siyaasi ka soo jeeda deegaanada galmudug waxayna ii qursaysaa xaaladda galmudug si dadban iyo si toos ah waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyun waxaan ka soo shaqeeyey oo aan howl badan ka soo qabtay isu keeniddii maamulladii ka jiray ama dowlad dowlad goboleedyadii magacyada kala duwan lahaa ee ka jiray gaee galmudug isu keenidoodii oo ay ka dhalatay dowlad goboleedkii galmudug ee la dhisay laba kun shan iyo toban waxaan si sidaasi waxaan soo waday oon sameeyey markaan arkay intaas qiimayn runtii aniga oo ku qanacsanaa ku kalsoonaa geeddi socodkii socday ee la isugu baadi doonayay galmudug oo ay ahayd in maanta meesha lasoo gaarsiiyey la keeno waxaan siddeeddii bilood ee u dambaysay aan sameeyey talo uruurin si gaara iyo si guudba aan ula wadaagay reer galmudug waxaan ii soo baxday talo uruurintaas dowlad goboleedka galmudug aan ka soo ururiyey inay maantay u baahan tahay hoggaamiye khibrad iyo waayo aragnimo u leh inuu hoggaamiyo galmudugta midaysan ee laysugu keenay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa warbixinadii aan ka soo aruurshay anigoo kaashanaya khibradihii kala duwanaa ee galmudug kuna tashanaya kaalmada rabbi iyo taageerayaasha reer galmudug taageerada reer galmudug ayaan go'aansaday inaan isku taago tartanka madaxweynaha afarta sano ee soo socota hoggaamin doona dowlad goboleedka galmudug walaalayaal madulgaal iyo marwooyin inkastoo aan barnaamijkayga siyaasadeed ka hor sheegi doono baarlamaanka galmudug ee la dhisi doono haddii rabbi noo oggolaado haddana waxaan jeclaystay in aan si kooban isu dul taago arrimaha aan ahmiyadda siin doono haddii rabbi ii idmo qabashada xilka dowlad goboleedka galmudug mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qoro oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xidhan tahay si cidda hawshaas lagu aamino sidaa darteed markaan garawsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyey galmudug ee dhinacyada amniga siyaasadda dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka tihiin amnigu waa aas-aaska koowaad ee bulsho u suurtagelin kara u suurtagelinaya inay la timaaddo horumar fursad fursadna u hesho xaalad ay kaga gudubto caqabadaha siyaasadeed dhaqaale waxbarasho caafimaad iyo wixii la mid a taasoo ah haddaan amni jirin nololi ma jir sidaa darteed haddii rabbi ii oggolaado inaan hoggaamiyo dowlad goboleedka galmudug amnigu wuxuu noqon doonaa ahmiyaddayda koowaad labaad iyo saddexaad waxaan tayeyn doonaa laamaha amniga si ay u noqdaan kuwo awood u leh dhowridda amniga iyo hirgelinta sharciga waxaan sidoo kale ahmiyad aan intaas ka yarayn siin doonaa xoraynta deegaanada ku jira gacanta nabaddiidka waana ka guulaysanaynaa haddii insha allah waxaan aaminsanahay in dowlad goboleedka galmudug xilligan baa u baahan yahay siyaasad deggan oo ka madax bannaan kooxaysi loona lagu kala qaybiyo dad reer dadka reer galmudug sidaa darteed maadaama aanan anigu koox gaara ah ka tirsanayn oo aan ahay siyaasi u siman ay u siman yihiin dhammaan reer galmudug waxaan rumaysanahay inaan horseedi karo siyaasad deggan oo keeni karta inay reer galmudug iyagoo midaysan xoogga saaraan sidii ay galmudug uga hirgelin lahaayeen maamul hanaqaad ah oo awooda inuu wax badan wax wax badan ka qabto baahiyaha ballaaran ee ka jira galmudug dib u heshiisiinta mudanayaal iyo marwooyin ummad aan heshiis ahayn wax ma qab wax ma wada dhisan karto maamul ma wada ma wada wadaagi karto sidaa darteed ahmiyaddu weyn siinayaa wadidda iyo dhammaystirka dib u heshiisiinta hadda ka bilaabatay oo looga baaqay shirkistay dadaaladii dib u heshiisiinta ee galmudug sida madaxda dowladda federaalka soomaaliya culamaa-u diinka ahlusunna waljamaaca oo ugu horreeya colaadda khilaafaadka lagu beddelo isjacayl iyo wax wadalahaansho ku dhisan walaalnimo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha si aan wax badan uga beddelno nolosha iyo dhaqaalaha deegaanada galmudug waxaan diiradda saarayaa inaan sii amba qaado mashaariicda horumarineed iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale anigoo xoojinaya dadaal kasta oo lagu xaqiijin karo in isbeddel muuqda oo dhanka mashaariicda horumarinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale wax looga qaban karo waxaan si gaara u ballan qaadayaa inaan mashruuca dekedda hobyo siin doono ahmiyad iyo wakhti suurtageliya inuu noqdo mashruuc dhab ahaan u hirgala insha allah
axmed cabdikaari oo ah wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee guriinta dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaasaha oo maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinab ee maamulka galmudug kulan wanaagsan ayaan ileenahay saaxiibyaal magaalada dhuuso marib ee galmudug ayaan markaan dib ugu soo laabanayaa cabdiraxmaan macali cabdulaahi baadiyo oo ah gudoomiyaha shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay xiliga uu si rasma usoo xirmi doono shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo maanta shanaad ka socda magaalada dhuusamareeb ee galmudug cabdiraxmaan macali cabdulaahi baadiyo wuxuu sheegay in maalmaha soo socda uu si rasma u xirmi doono shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug oo ka socda magaalada dhuusamareeb ee galmudug annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta hawsha nagala rabay iyo idinka ergooyinkiin waxaan sugaynaa marka shirka rasmiga in loo xiro oo madaxda qaranka ay timaado ayadana waxaan rajeexaynaa insha allah maalinta isniinta ah in shirkaas rasmiga loo soo xiro ayaan sugaynaa oo madaxda qaranka nagala soo qayb gasho oo marka aan heshiiskii bulshadana uga akhrino dardaarankoodana ka dhegaysanno galmudugna tusaale ay u noqoto soomaaliya inteeda kaleeto inay noqotay meel dadkeedu waa dhib badan yahay layidhi dadkooda aysan dhib lahayn oo dadkooda ay heshiin karaan oo dadkooda ay tala midaysan yeelan karaan oo mustaqbal cusub u iftiimaayo mustaqbalkaasoo la rabo in lagu dhiso dowlad goboleed sharaf leh mid ah dadku ay heshiis ku yihiin oo khayraadkaad u jeedeen dadka u soo saarto dadka gaajada ka saarta ayaan insha allahu rajeehinaa insha allahu inaan maalintaas aan samayn doono maalintaas maalinta sabtiga ah ayaa waxaan samayn doonaa inaan ducaysano inta marka meesha isugu nimaado oan khatimayno aan ducaysanaynaa maalintaas waxaan rabnaa dhammaan dadkeena meesha isugu jooga inta qur-aanka soo akhrisay iyo inta soo wardisay inta salaatuleelka dukatay dhammaan waxaan rabnaa inaad sii labalaabtaan arrintaas maxaa waxaan rabnaa maalinta sabtiga anigoo isku laab xaaran horta intayna oo wakiilaba ka ah dadkayni iyo beelahayna wakiilla ka ah waxaan rabnaa horta intayna horta inaan isku bilowna cafiska sifooyinka dadka mu'minka waxaa walcaafiina can innaas wallaahi yuxibu lmuxsiniin soo maa walcaafiina can innaasi waxaan rabaa inaan isla aamino marka beeliheennana wixii khalaasa waa shishiisi doonaa anagana waas cafinaynaa maalintaas waa sabtiga waa gudoomiyaha guddiga shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug iyo kaasaha oo faahfaahin ka bixinaya xilliga uu soo xirmayo shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug kula wanaagsan ayaan ileenaa saaxiibyaal barnaamijka xulashada dheysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha aadadana waad nagala socotaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaan aadaya madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya kooda ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay sidii loo dejin lahaa xiisada ka dhalatay odayaasha gobolka hiiraan oo diidan ciidamo ay dowladda federaalka soomaaliya amartay in laga qaado magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna la geeyo magaalada dhuusamareeb ee galmudug odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ayaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya u sheegay inaysan raalli ka ahan in ciidamo ku sugna beledweyne loo qaado magaalada dhuusamareeb ee galmudug islamarkaasna gobolka hiiraan uu u baahan yahay ciidamada loo qaadiyo dhuusamareeb ciidamada la doonaya in laga qaado magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sida dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay ahaa saddex boqol oo askari kana tirsana ciidamada booliiska hirshabelle kuwaasoo tababar ku qaatay magaalada beledweyne ee hiiraan ha yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ee dalbatay in lagu xoojiyo ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana taas horey u diiday waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan magaalada xudur ee gobolka bokoole maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa markaa naadaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan deegaanka tirsan gobolka bokool ee koonfur galbeed ayaa maanta waxay warbaahinta u sheegeen in maanta isku soo dhibeen saraakiil sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sargaalka lasoo dhibiyey ayaa saraakiishan waxay sheegeen in magaciis uu yahay yarow xasan aadan balse al-shabaab dhexdooda loogu yaqaanay sayfullah waxaa la sheegay in isku soo dhibeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed sargaalka soo dhiibay oo la hadlay warbaahintahay wuxuu sheegay in dhibaato badan uu kala kulmay al-shabaab ay suurda gashay inuu kasoo baxso islamarkaasna isku soo dhiibo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed maydiley umuto nimay buahamarneeda ardeel la gooryaayo mismay buahamarne umuto la duumiyaayo may buahamarneeda iyo libua ardeel umuto nidaamsha laka dhiilow oo marneeda ununan haysad wayni wadahada loona ardeeda dhinacamni hejee adan hoob ada loona ada bolla faala umaro ee dartee yaan ku tagay walaalana si ay faylahayn dhawaayan hadee saabeelay ay deyd doonaan haddii bu ardayda kalsooni fiican in lahay dhawaay een yoona may kabaagayni nimankaasi marneeda si tartiibaan isugu mudan marneeda ardayga umuta dhiijee maalin ardayda soomaalida maalinkii yaamin dhagtiyo dhiijeeda banaaysadahayo marneeda sasdartee insha allah nin may malayayni ay deyga doonaan lankan haas dhiibadana faahfaahin yarsiin gusaye lankan haas dhiibay laraawow yarow xasan oo leenkasajar al-shabaab nankasaayan sayfulla yaa may baa ehelidii isuku dhaladay juxdi badan geliyeenna inay isu hatashkeeliyaano ilaahee mahadle ha ku biyaan al-shabaab yaa macnaha juxdi badan geliyeen markii juxdi aan isgeliyeenno isiyoo asgordeenno isku muuqif dhaqdeen yaahanil hariidhan maybaa ku koorseeday meel magaalada xudur anjarta labaatan kilomitr anjarta yaa u koorseedii anii ciidankay meel u koorseeni marka yarow oo sayfula leenkasaay maybaa nin sheegay inuus al-shabaab ha isku dhiibi waana senis dhiibay waan la dagaalmaa nin sheegi maykin sheegay maduuna sheegnay korku sheegni maha kawireejiy hortana barkoog booliista inaba sugdaa kawireejiy haddana baaritaanka haayan haddii yarow sila fadaay shaqeeyo ilaahay mahadle in la dagaalamo argagixisada go'aan she'ey tafadal haan dambeeyo shabaabka jaroonna ma in sheegay laakiin haddii roora surme mara surme haddii shalay iimaan laan haaytano oo umadiisan siin dhalate ilaahay mahadle kharabo jarteeno dhibaato jarteen ina geeka suruntaano dalkii dadku aan fiirdaanoo si yaroo weeli ini weelan qaraabadin hala hariirtaan yoona hanayla hariiraan meel roogdaana siika kooyna hasadsamata bahayna siinshaangna buurisa siinshaangna xaaladiina la baaro oo kuma naqataan shacabkeen xoog dal soomaaliyeed mayba markaas diyaarinaya waa shacabka dhibaataya in la dagaalamaa laangihaas dhiiboona inay korsadana hordhawaayaan oo gacan furaha ka dhawaayaan shacabsha kuma naqda yaa ciidankeena diyaarigay taliye may sababangay al-shabaab intii oo has dhiibaan muddooyinkan dambe gobolo badan iska dhiibahayaan
may sababangaha ahaa geed aad hoos jeefidheed hobada baarteeda ku gura meelahar garaamaya dawladda shaqo fara badan bilaawtay shaqadii dawladda bilaawtay dartiye cadaadiska la saaray dartiisa hanis dhiibaan barnaamijka xulusada waraysadda ay dhegeysaneen saarada iyo haadadana waad nagala socotaan magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa markaan aadaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta kulan la qaatay kaaliyaha xogyaha guud iyo qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada markii looka kaaliyaha xogyaha guud ee qaramada midoobey ee taageerada dhismaha nabadda stakan fomas iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka sare ee bankiga adduunka mahmuudo benejin oo magaalada baydhabo caasimada kumaalgaarka ee maamulka koonfur galbeed maanta booqasho rasmiga ku tegey kulanka dhex maray ra-isul wasaare xasan cali kheyri oo madaxdan ka socotay qaramada midoobey iyo bankiga adduunka iyo goobjoog waxaa ka ahaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen qaar ka mid a golaha wasiirada dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed waxaa looga hadlay xaaladda bini-aadamnimo ee dalka dhismaha nabadda qorshaha deynta loogu cafinaya soomaaliya iyo fulinta mashaariic horumareed oo laga finayo qaybo ka mid a deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa mas-uuliyiinta kulanka la qaatay wuxuu warbixin uu ka siiyey horumaradii dowladda federaalka soomaaliya ka gaartay arrimaha dibushiinta beelaha deegaanada galmudug xaaladaha deegaanada koonfur galbeed ee socdaalka ugu tagay xasan cali kheyre waxaana la wadaagay sida laga marmaanka u tahay in gargaar la helo mashaariic horumareed oo bulshada waxtar u leh si loogu diyaargaroobo xalka waqtiga fog ee dalka iyo dadka soomaaliyeed qaybii gudoomiye barnaamijka xulusa warse ayaa soo gaarnay raadiyo hadan oo nagala socotan dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashay odayaashii soo xilay ergada soo doortay xildhibaanada labada aqali baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasoo bili lasoo dhaafay u hoggaansamayay amarada ka soo baxa dagaalamayaasha al-shabaab uguna tegay goobaha ee al-shabaab ay ka maamulaan dalka war-saxaafaed ka soo baxay wasaaradda warfinta ee dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxay caddaynaysaa odayaasha ay soo bandhigeen kooxda al-shabaab intooda badan ma aysan ahan odayaasha rasmiga ahaa oo yihiin kuwa been abuur ah una geliyeen koofido iyo ciidamada islamarkaasna ay al-shabaab ku qasbeen inay tagaan goobaha ay al-shabaab ka maamulaan gubaha dalka qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isa soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubintaad ku-xiisaha badnada ee kalamaan warnimayaha waxaan maqli jiray wakhtigii kacaankaee dadka qaar u barakaysnaa waddadii caddayd cagta saarnay ku caraabiyo cimrigii jiryow jiryow jiryow caynaan kahay hay hay weligahay hay hay hay weligaa hay marka walaalkeedii madaxweynihiyo golayaasha dowladda muddo kordhin baa la hadal hayaa saddex sana in loogu dara iyo weliba saddex ay ku darsan doonaan marka walaalkeedii hay hay weligaa hay war dadka qaar waxay qabaan sanadkiiyo barku haray inuu ku dheer yahay warni waxaa jira moogaatahay heestaas hees kalaa ka dambaysay weliba allah u naxariista isla cabdi maxamed amiina sameeyey wuxuuna yidhi cimrigii goyo goyo goyo caynaanka daa daa daa weyga daa daa daa xadda daa saasaa ka dambaysa anigu waxaan ku tali lahaa ninkii rabaa inuu sii joogo soomaaliya oo dhan waa inay gacantiisa ku jirtaa barina waa inuu dalka ku qabsadaa kii looga tuuri jiray inuu yaallaan waa inuu ogaadaa laakiin nin afar kilomitir ku xaraysan inaan dawaxgelina kula tali lahaa anaga waa joogataa haddii waa codsotu hooga badhin waa siinaysaa war ciidamada etoobiya meesha ku haynaya maa ka wadaa war haddii ciidamada etoobiya ay cid kursiga ku hayn karayaan cabdullaahi yuusuf ciidi kama xiniyo weyney aga awowgii la gub ciidanka etoobiya kismaayaan u diidna inay soo galaan abukadhi horeya soomaalida waa ku haystaa mataqaana waa soo socda quudhe waxna wasida laabide tanre la waliga saharlaay ha fudhudhan ma maqashi war abi axmedow heestaas hees kalaa ka dambeeyey ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi saxar la waysal fududee araday kaas qabi mirkaana miya war war ma heesaane uhuru kenyatta wuxuu yidhi soomaaliya haddii ay bedel ugu guulaysata xataa inta ay shabaab joogaan ciidankeena soomaaliya ka bixi maayaan war uhuru kenyatta haddii ogeena bedel kaga guulaysanayna muxuu noo wareerinaya imaanka allah ka qaaday ha habaarin la hele war axmed madoobe shir jiraad ku qabtay magaalada kismaayaa wuxuu yidhi wasiirkaygii amniga cabdirashiid janan waa la afduubtay wuxuu kaluu eed u jeediyay hay-adda amnesty international wuxuu yidhi amnesty cabdiraxmaan cabdishakuur dadkii weeraray maxay uga hadli weyday oo baydhabo dadkii lagu laayey maxay uga hadli weyday weliba wuxuu yidhi dadkii falalkaa geystay waa la dallacsiiyey dhammaantood war war maysida axmed madoobe wuxuu yidhi meydad ayaa wadana kismaayo markaan soo gelayna kuwa maalintaas london iyo nairobi kafee ku cabaaya ayaa waxay leeyihin kismaayaha loo gurmada maanta waryaa qaali ama madooba calooshiisa waa ka adhile walaa walaalaha qofka hadduu taariikhdiisa akriyo ama qof kale u akriyo waa meeshii ugu dambaysay marka axmed waxaa u maleeyey inuu qarka lush war awgii la gub hadday tubtii sayidka qarka u saarantaa war war mahaytana hungoolkii koonfur galbeedgeega baroogo koonfur galbeedgeega ay warka ahay bokool iyo baydhawo kheyrar hoogi ama waa katabi war koonfur galbeed warkama haysida ra-iisul wasaare khayre askari ilaaladiisa ka tirsan ayuu hooyadiisa cudur sawir kuu soo galay gabaadhe dimuqraadiyadda hadda waa bilaabatay war hala hadlay muusoo walaa isku turun karooraayba wareedha war ma haysiina sheekh xasan daahir awees mal soo daay dad badana warkaa naga dhex gelina dhegayso wuxuu yidhi reer kalamaan waxaan u sheegayaa inay ogaadaan sababta aan u xidhanahay ogsigna maay wala inhirinya war ma ogidi naga dhegayso shiika asagaa sharaxee wuxuu yidhi dembi aan galay uma xirni dabeecadna uma xirni waxaan u xidhanahay mabda'ayga sababtoo ah dowlad islaam ah ayaan rabaa inay soomaaliya ka dhalatay bud ka soo tiraa ma arag awtaas haddaanan arag xitaa wuxuu yidhi waa ku dhimanaa maahane mabda'ayga ka noqon maayo war sheekh hadduu ra'yigiisa ka hadlo waxbad rideen meeshiisa isku jooga life isku soo gala rashiid xasan wuxuu yidhi shariif mabdaan ku wada socnu ka leexday xasan shiikhna beri iyo xoolayaasha igu soo diray ballanku iga baxuu yidhi qolada hadda joogtana waa hadalka cabbaan weelo wadaan laakiin weela sii wadi waayeen sakoria asan meeshiisa waa ku jira asna muwaraba waa dhehaysaa miya waa ku jira ilaa yawmidiin war horta odayga dadkii isku mabda ahaayeen yaa ka nool war dadkii isku mabda ahaayeen shabaabku asaga ka soo orda ayaa dib u xilay war war ma haysaane faysal cali waraabe war muqdisho buu yimid weligaa bahdo xun dhastaqada dhex gelin jirtay laga joogsanino faysal maanta khudbad buu jeediyey war sidee waxa wadaa maanta jimco maahane war maalintuu rabuu khudbeeya inaga dhegayso wuxuu yidhi agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda ee sanbalowshaa maalin dhoweyd hadlay warkuu ku hadlayna xaq buu ahaa buu yidhi markaa waxaa ku talinayaa buu yidhi dadkuu la hadlay sanbalowshe inay warkiisa qaataan walaalow farxaanow waxbaan kaaga digayaay lugahaagan dhuudhuubanoo mudaca aad moodid ha ku aadin meelaan way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalman barnaamijka inta saca uu ku dhow yahay tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doonno waxaan saaxiib yaal idin leenahay habeen wanaagsan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doonee anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doonee
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone iska dayo dad kala noqda wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadkala noqo dadka
ma dugowdee taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
ma dugowdee taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka
dadka qaxaye
dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damambolkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damambolkiyo damagooniya iska daayo iska daayo dadka la noqo dadka Toyoy, toyoy, toyoy, toyoy.
hayo dadkala